بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل في بيان تعريف الحيض ومدته فصل هذا متكن فاصل مدوح كلا سارو في بيان تعريف الحيض wuxuu u fasal yahay xaydka qeexidiisa oo la caddeeyo wa muddatihi iyo muddati alxayd iyo muddada xaydka uu soconayo oo la caddeeyo ayuu u fasal yahay fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah llahu tacaala masaladan xaydka ah iyo xaydku wakhtiga ugu horeeya oo gabadha uu ku dhaco waa wakhtigee da-da ugu horeeya oo dhiiggu hadduu gabadha ka yimaado la dhihi karo waa xayd iyo wakhtiga ugu badan oo la dhihi karo waa xayd uu socon karo iyo wakhtiga ugu yar sheekhu wuxuu noo soo hormariyey marka hore inuu tacriifiyo oo uu qeexo yacni xayd maxaa la yidhaah xayd horta muxuu yahay wuxuu ku yidhi sheekhu wa huwa xaydku addamu waa dhiig dhiiggaasoo alkhaariju ka soo baxa min qubuli ilmar'at islaanta cawradeeda ka soo baxa meesha islaantu ay ka kaadiso dhiig ka soo baxa kaasa waxaa la yidhaahaa xayd fii sixatihaa fii waqti sixatihaa caafimaadkeeda caafimaadkaa wakhtigiisana ku soo baxa oo wax cudura iyo jiro oo keenayaa ma jiraan qofka iyadoo iska caafimaad qabta ayuu iska yimaadaa bilaa sababin sabab la-aan ayuuna ku soo baxaa taasa waxaa la yidhaha xayd xaydka qeexidiisii iyo tacriifkiisu waa intaas wuxuu sheekhu ku qeexay raximahu llahu tacaala addamu alkhaarij xayd waxaa la yidhaha dhiig soo baxay meeshuu ka soo baxayo waxaa shardi ah min qubuli ilmar'a islaanta cawradeeda meesha ay ka kaadshayso inuu ka soo baxo waa shardi waxaa baxay hadduu maxal kale ka yimaado dhiiggu hadduu maxal kale ka yimaado meesha laga saxarooda uu ka yimaado ama manaafidulbadan hayri ilqubul uu ka yimaado meelaha jirhka ka furan dhegihii oo kale uu ka yimaado sankii uu ka yimaado falaysa bixaydin waxaasoo dhani xayd maaha xayd marka la leeyahay waxaa shardi ah alkhaarij min qubuli ilmar'a waa qubulka inuu ka yimaado haweenayda shardigu fii sixatihaa fii waqti sixatihaa islaanta caafimaadkeeda wakhtigeeduna soo baxa yacni caafimaadkeeda maxaa loola jeedaa dhiiggan xaydka ah laa yajii'u bimaradin sababta uu ku yimaado ma aha xanuun xanuun ma keeno iyadoo qofku iska caafimaad qabtaa ayuu xaydku uu iska yimaadaa wuxuuna ku soo baxaa bilaa sababin sabab la-aan bilaa sababin la yidhi waxaa ku baxay dhiigga sabab ku soo baxa oo waxa kaas waxaa ka mid a nifaaska nifaaskii oo kale maxaa yeelay dhiigga nifaaska sababuu ku yimaada sababtaasuna waxaa weeye alwilaada nifaas markuu imanayo sababuu ku yimaadaa sababtaasina waa dhalid islaantu markay dhasho dhiigga ka imanaya waxaa la yidhaha nifaas kan marka xaydkani dhalid kuma yimaado cudurna kuma yimaado wuxuu iska yimaadaa gabadhii iyadoo caafimaad qabta taasi marka waxaan ogaanay xaydka tacriifkiisa iyo qeyxidiisii waxaan ogaanaynaa da'da ugu yar oo la dhihi karo gabadha markuu ka yimaado waa xayd wa aqalu sinihi sini alxayd xaydka da'diisa waxaa ugu yar tiscu siniina sagaal sano ayaa ugu yar taqriiban min taqriibin xagga soo dhoweynta da ahaan da'da la dhihi karo hadduu gabadha ka yimaado dhiiggaasi waa xayd waxaa ugu yar sagaal sano taqriib sagaal sano gabadhu haddii ay ka yar tahay dhiiggii ka yimaada xayd ma aha sharcigu uma yaqaano xayd ee kaasoo kale waxaa la leeyahay waa infection iyo wax la mida infection iyo wax la mida weeye ma ahane xayd ma noqonayo maalan gabadha iyadoo toddoba jir ah ama siddeed sano jirta ayaa dhiig ka yimid meesha ay ka kaadinaysaa dhiig ka yimid fa haadaa laysa bixaydin xayd ma aha infection waye waa cudur iyo waxyaalo asbaab kalea keenaysa wa aqalu sinihi sini alxayd xaydka da'diisa waxaa ugu yar tiscu siniina sagaal sano qamariya sagaalka sanona waxaa laga xisaabaya waxaa weeye waa dayaxa yacni waa bishan taariikha hijriga taariikha hijriga weeye sagaalka sano maxaa yeeley sharciga waxa mar walbaba taariikh uu u yaqaano waxa weeye waa taariikhulhijri taariikha hijriga weeye waa bishaas cirka ku taalla taasaa laga xisaabtama amaa bilahan kale ee loo yaqaano miilaadiga kuwaasi sharcigu yacni xisaab uma yaqaano mana lagu xadeeyo qaangaarka iyo da'da xaydka shac sharcigu ma ictibaariyo bilahaas maxaa yeele waa bilo yacni markaad fiiriso xataa magacyadooda qaybo ka mid a waxaa ku jira magacyo asnaam bilahaas miilaadiga magacyadooda markaad fiiriso qaybo ka mida waa magac asnaam sida hore aan ugu soo qaadannay kitaabka tafsiirka ayaan ku faahfaahinay magacyadaas iyo bilaha meelaha laga keeno marka waxa lagu xadaynayo oo mar walbaba la xisaabsanayo gabadha loo xisaabinayo waa qamariya waa bishaas caadiga ah oo cirka ku taalla wey lidaalika marka waxaa wanaagsan mar walbaba carruurku markuu dhasho carruurku markuu dhasho in lagu taariikheeyo taariikh alhijri si loo ogaado markii yacni dhiiggu ka imaanayo yacni da'da uu uga yimid si loo ogaado ama haddii taariikhdan kale la qoro oo tii kale aan la xasuusanaynin dee taariikhdaasi sharci ma aha sharciguna waxba uma yaqaano taas taariikh tiscu siniina qamariya taqriiban min taqriibin xagga soo dhoweynta oo maxaa loola jeedaa taqriib yacni tiscu siniin laysa taxdiidan sagaal sano go-an maahane haddii sagaalkii sano wax yar ay ka dhiman yihiin wax yaroon macno lahayn ayaa ka dhiman wax yaroon macno lahayn ayagoo ka dhiman yahay gabadhii hadday dhiig isku aragto dhiiggaas waxaa la leeyahay waa xayd tusaale ahaan falow ra'at iddama dhiigga hadday gabadhu aragto qabla tamaami tisci sagaalkii sano intuusan u taam noqon bimaa laa yasacu waxaan ku fillayn xaydan wa duhran wa duhran wey meesha aan kordhigayna wa duhran bimaa laa yasacu xaydan wa duhran xayd iyo duhri wakhti aan ku fillayn ayaa sagaalkii sano uga dhiman xayd iyo duhri wakhti aan ku filnayn xaydku wuxuu u baahan yahay yowman waleyla duhriguna wuxuu u baahan yahay shan iyo toban marka tusaale ahaan yacni wax lix iyo toban maalmood aan gaaraynin oo toban maalmoodoo kalea uga dhiman toban maalmoodoo kale ayaa sagaalkii sano uga dhiman ka khamsata cashara yowman ama shan iyo toban maalmoodaa uga dhiman famaa duunahaa iyo wax kasii yarba fahwa xayd waxaas yari marka ictibaar ma laha xaydaa la leeyahy haddiiba sagaalkii sano ay uga dhiman yihiin toban maalmood ama shan iyo toban maalmood waa wax aan geli karin xayd iyo duhri aan isla geli karin ayaa ka dhiman sagaalkii sano kaasoo kale marka dhib ma lahana waxaa la leeyahay waa xayd wa in ra'atu haddii gabadhu ay aragto dhiiggii qabla tamaamihaa sagaalkii sano intaysan u buuxsamin bimaa yasacu daalik wakhti ku filan xayd iyo duhri ayay waxay aragtay yacni dhiig ka sittata cashara yowman sagaalkii sano iyadoo uga harsan tahay lix iyo toban maalmood lix iyo toban maalmood xayd iyo duhriay qaadan kartaa falaa yakuunu xaydan bal huwa damu fasaadin marba haddii lix iyo toban maalmood ay uga dhiman tahay sagaalkii sano dhiiggaas marka xayd looma yaqaano waa damulfasaad wa aqalu muddatihi muddati alxayd muddada xaydku uu soconayo tan ugu yaraanta badan yowmun wa leylatun waa habeen iyo maalin xayd wakhtiga uu soconayo waxaa ugu yar habeen iyo maalin dee habeen iyo maalin marka lagu leeyahay haddii gabadhii dhiiggii xaydka ay isku aragto oo uu ka socdo habeen iyo maalin wax ka yar tusaale ahaan yacni habeenay isku aragtay dhiiggii maalintii oo dhanna maba arkinba dibba uma soo laaban hal habeen uun bay aragtay ama maalintiiya dhiiggu uu socday mar dambena ma arkinba kaasi marka waxaa la leeyahay waa damulfasaad ama waa infectiona la leeyahay ee ma noqonayo xayd marba hadduu ka yar yahay yowman wa leyla wa aqalu muddatihi muddati alxayd muddada xaydka kan ugu yaraanta badan yowman wa leyla habeen iyo maalin hadduu ka yaraado xayd ma aha wa akharuhaa akharu muddati alxayd muddada xaydka kan ugu badanna khamsata cashara shan iyo toban yowman min yowmin ee maalin ah shan iyo tobankaas maalmoodoo bilayaaliiha maca layaaliiha habeenadeeda la jira shan iyo toban maalmood iyo shan iyo toban habeen ayaa ugu badnaan ah muddada xaydku sharcigu u xadeeyey oo la dhihi karo waxaasi waa xayd haddii markaa shan iyo tobankaas maalmood hadduu ka gudbo oo maalan maalinta lix-iyo tobnaad gabadhu salaaddii waa tukanay markaas maalinta lix-iyo tobnaad dhiiggu hadduu socda leannu dhiigga maalinta lix-iyo tobnaad socda falaysa bixayd xayd ma ah gabadhii markaas waxay qaadanee xukmul mustaxaada waa gabadh mustaxaada xukunkeedii ayay qaadanee salaaddii waa tukanay iyadoo dhiiggu uu ka socdo leannahu dhiiggan soconaya ma aha dhiiggii sharcigu u yiqiinay xayd xayd ma ahe waa damulfasaad see marka dhiiggaaba ka socdee salaaddii see u tukanay habka salaadda u tukanaya waxaa weye shan iyo toban haddii dhiiggiiba dhaafay maalinta lix iyo tobnaad waxaa waajib ku noqonaya inay horta soo istijooto meeshana ay cubto oo dhiiggu uu ka socdo meesha waa inay xirto oo ay cubto si hadhow dhiiggii uusan marada iyo uusan uga nijaasayn oo jirhkeeda uusan ku faafin markii soo istijooto ayay meeshii xiriyey cubi waxaana waajib noqonaya markaa inay isla xidhiiriso isinjadii iyo weesaqaadkii weesaqaadkii iyo salaadana inay xidhiiriso waa waajib taqliilan lidem intaas waxaa loogu talagalay oo loo leeyahay salaaddii iyo weysadii iyo ha xidhiiriso waa dhiigga in la yareeyo oo maalan dhiiggii waaba socdaahe laakiin muddo dheer inuusan socan intii maaragta salaaddii iyo wasaqaadkii inta u dhexeeya inuusan muddo dheer uusan socanin ayaa la rabaaho markii weysadii ay ka baxdo horeba waa inay salaaddii ka xidhato iyadoo marka salaaddii ku jirta wixii ka yimaada iyadoo sidaa u dadaashay oo ixtiyaadkaa samaysay wixii ka yimaadaahi waa macfi salaadeediina sidaasay waxay ku noqoneen saxiix saasay ku soconeen wa akharuhaa akharu muddati alxayd muddada xaydka kan ugu badan khamsata cashara shan iyo toban oo yowman min yowmin maalin ah marka intaas waxaa soconaya xuduudda shan iyo tobanka maalmood shan iyo tobanka maalmood soohdintaas wixii ku jira oo shan iyo tobankaas maalmoodba ku dhex jira waa xayd biayi lown midab yacni noocuu doonaha ku yimaado dhiiggii waa madow yahay wuu guduudan yahay waa sufra waa kadur waa calow oo madowna ma aha madowna yacni guduudna ma aha waa calow calow wuxuu doona ha noqdo marba haddii xuduuddii shan iyo tobankaba uu ku jiro midabkiisa ma la fiirinayo biayi lown uu ku yimaado mar walbaba yacni ha noqdo asfar ama akdar ama axmar ama aswad ha noqdo yacni biyo calowa ama ha noqdo yacni wax jaallo ah ha noqdo wax guduuda wax madooba shan iyo tobankii xuduuddiisa hadduuba ku jiro waaba xayd midabkuu doono ha ku yimaado wixii shan iyo tobanka gudba oo maalinta lix iyo tobnaad waxa soconayana isaguna waa istixaado biayi lownin noocuu doonay midabkuu doono ha ku yimaado maalinta lix iyo tobnaad waxaa lagu xukumay istixaado inuu yihi وأكثرها أكثر مدة الحيض خمسة عشر شن يتبون ويوما من يوم مالن بلياليها مع لياليها يهب الندب وغالبها غالب مدة الحيض مدة الحيض كغالب كده بمعنى سيدة هوانك أبدين هندغن كودو ستة واللح أو أمس سبعة أيام أما تضوى مع الموت مالمها سو مع لياليها مالمها هبيندو دمعي قود أهد sida haweenka dhaqankoodu u badan yahay waxaa weye dhiiggu inuu ka socdo lix maalmood toddoba maalmood laakiin haddii yacni dhaqankii adiga habkii aad ku tiqiinay hadduu gudbo ewel toddoba maalmood kabacdi waad qubaysan jirta waxaad aragtay maalintii sideedaad uu socdaa sagaalaad uu socdaa tobanaad uu socdaa kulli waa xayd ilaa aad ka gaarayso shan iyo tobankii shan iyo tobankii ilaa aad ka gaarayso weli waxaad ku dhex jirtaa yacni xuduuddii xaydka xuduuddii xaydka ayaad ku dhex jirtaa haddii marka uu soo kala dhex galo xukmu naqaa haddii uu soo kala dhex galo yacni meeshii maalan adigoo toddoba maalmood caado u lahaayo xaydku toddoba maalmood uu kaaga go'i jiray ayaa waxaad aragtay afar maalmood dhiiggii markuu kaa socday kabacdi meeshiioo nadiif ewelna waxaad arki jirtay toddoba maalmood inuu kaaga go'o afar maalmood waxaad aragtay markaad joogtaba meeshiiba oo iska nadiifba wax ka socda ma lahan meeshii hadday nadiif tahay qofku yacni sidii zamankii saxaabada dhici jiray asxaabta nebigeena sala allahu calayhi wasalam waxay qaadan jireen qudni waxaa la doonaya inaad baraaweyso oo suuf aad meeshii ku baraaweyso suufkaasaad meeshii aad gelinaya haddii waxba ay soo raaci waayaan waxay deliil u tahay inqidaac inuu dhacay oo dhiiggii uu istaagay isla markaasba salaaddii aad hore ka tukan ma dhehaysid anigu waxaan sugi toddobay ahaa jirto toddoba maalmoodaan ka qubaysan jiray kabacdi toddobadii waa inaan sugo ma dhehaysid haweenka qaar khaladaadka ay galaan waxaa ka mid a toddobadii ay ka qubaysan jireen toddoba maalmood ay joogi jireen mararka qaar waxaa dhacaysa saddex maalmoodba inuu dhiiggii uga qalalobo oo saddexda maalmood dhiiggii uga tago saddexdii maalmood marka mas waxay sugayaan toddobadii maalmood ma tukanayaan mar horeyna daahir noqday oo meeshii ay nadiif noqotay meeshii waa nadiif waxaan sugaynaa ay ku leeyihiin toddobadii maalmood oo caadada aan u lahayn meesha mar walbaba salaad waa waajib haddiiba meeshii ay nadiif noqoto suuf intaad geliso meeshii ay suufkii uu soo baxo isagoo nadiifa salaaddii waa waajib inaad tukato mar walbaba lacalla markaad salaaddii tukatay see la yeelay haddii dhiig haddana aad aragtid oo dhiiggii uu soo laabto ilaa xuduuddii weli waxaa lagu dhex jiraa shan iyo tobankii shan iyo tobankii aad xuduuddii salaaddii waa tukatay dadaalaad ula jeeday kabacdi waxaad aragtay dhiiggiioo haddana yimid dhiiggii hadduu yimaado salaaddii haddana waa joojin salaaddii waad joojin salaaddii horeod tukatay maxay noqonaya xukunkeedii marka sagaaddii horeod tukatay ilaa xuduuddii waxaa la ogaaday weli xaydkii dadaal unbaad u ka waday salaadan mooye weli xaydkii inuu socdo ayaan ogaanay maadaama shan iyo tobankii gudaheedii lagu jiro salaaddii aad tukatay horta ma ansaxayso laakinaka tuhaabu calaa qasdiha laakiin adiga waxaa lagaa abalmarinaa salaadda qasadkii iyo dadaalkaagii aad samaysay ajri waad ka heli iyo niyaddaadii wanaagsanayd ama salaaddii ma ansaxayso maxaa yeeley waxay ku dhex dhacday iyadoo duhri aan la helinin ay salaaddii ay ku dhex dhacday fa ina qasadamu dhiiggu hadduu ka nusqaamo can aqali lmudda muddada midda ugu yaraanta badan waa habeen iyo maalintii hadduu dhiiggu ka yaraado aw zaada ama dhiiggu uu ka ziyaado calaa akariha akari lmudda ama muddada meeshii ugu badnayd waa shan iyo tobankii uu ka ziyaado fa huwa dhiiggaasi damu fasaad dhiiggaas markaa waxaa la leeyahay xayd ma aha waa damulfasaad oo dhiiggaasi ma joojinayo salaaddii salaaddii waa tukanaya qofkaas wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala marba haddii dhiiggii uu ka yaraado aqalilmudda muddada meesha ugu yar waxay ahayd yowma waleyla yowma waleyla hadduu ka yaraado hal maalin uu dhiiggii socdo ama hal habeen uu socdo kabacdina meeshii ay nadiif noqoto fa huwa damu fasaad dhiiggaasi waa damulfasaad ee ma aha xayd waxaa la mida awsaada ama waa ziyaaday dhiiggii calaa akariha akari lmudda muddadii shan iyo tobanka ahayd wuu dhaafay oo lix iyo toban iyo toddobiyo toban iyo siddeed iyo toban u socdaa wixiiba shan iyo toban dhaafa xukmulxayd ma qaadanayaane waxay qaadanayaan xukmulistixaada marka istixaadada yacni mar walba waxay ku iman kartaa dhiigga la yidhaaho damulfasaadka ama damulistixaadada wuxuu ku iman karaa qabla tisca yacni sagaalkii sano ka hor gabadhii sagaalkii sano iyadoon gaarina dhiig lagu arkay waa iska damulfasaad xayd ma ah damulfasaad wuxuu kaluu damulfasaadkaasi uu ku iman karaa annaqsu can aqali lmudda muddadii meeshii ugu yareed inuu ka yaraado yowma waleylo inuu ka yaraado habeen kaliya uu socday ama hal maalin uu socday iyaduna waa damulfasaad istixaadow saddex wuxuu ku iman karaa aziyaadatu cala almudda saddexdaas arrimooda istixaadadu ay ku iman kartaa ama damulfasaad uu ku iman karaa kow wuxuu ku iman karaa yacni aqal can tisci siniin sagaal sano wax ka yar dhiiggu hadduu yimaado waa damulfasaad gabadhiiyo toddoba sano jirta siddeed sano jirta dhiigga ka imaanaya waa damulfasaad waa iska tukanay dhiiggiiyo socda xayd ma ah labo damulfasaad wuxuu noqon karaa oo salaaddii lagu tukanaa annaqsu can yowmin waleyla habeen iyo maalin hadduu ka yaraadana waa damulfasaad masalada saddexaad waxaa weeye aziyaada cala almudda dhiiggii haddii muddadii akarulmudda aziyaada calaa akari lmudda muddadii kii ugu badnaa haddii dhiiggu uu ka ziyaado iska socdo shan iyo toban ka badan uu socdona waa damulfasaad saddexdaas mas'alo ayuu dhiiggu wuxuu ku noqon karaa damulfasaad wa aqalu duhri daahirnimada midka ugu yaraanta badan duhrigaasoo bayna alxaydatayn labada dhiig u dhexeeya labada dhiig daahirnimada u dhexeeya kan ugu yaraanta badan hamsata cashara shan iyo toban oo yowman min yowmin maalin ah walaa xadda xadna uma sugnaanin liakarihi akari duhri daahirnimada midka ugu badanna xad iyo soohdin sharcigu uma samaynin wuxuu sheekhu ka hadlay haddana raximahu llahu tacaala islaantu intay daahir noqon karto intay daahir noqon karto labada xayd labada dhiig u dhexeeya maxaa ugu yar wuxuu ku yidhi sheekhu labada dhiig daahirnimada u dhexaysa waxaa duhrigaasi ugu yar shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood ugu yaraan wey shan iyo toban maalmood wixii ka yar duhri ma aha duhri ma noqon karo shan iyo toban maalmood wax ka yar oo maalan tusaale ahaan yacni qofkii dhiiggii wuxuu uga go-ay saddex maalmood tusaale ahaan dhiiggii saddex maalmood ayuu waxay aragtay meeshii oo nadiif ah meeshii oo nadiif ah ayuu waxay aragtay saddex maalmood kabacdi waa nadiif kabacdi way joogtay salaada iska tuktukanaysa way dadaashay waxay tiri meeshii marba hadday nadiif iska noqotay aan salaaddii bilaabo salaaddii bilaabo salaaddii afar maalmood markay waday waxaa yimid dhiigaa yimid meeqo maalmooday marka daahir tahay afar maalmood afar maalmood marba hadduu duhri ma noqon karo afar maalmood afar maalmood duhri ma noqon karo maa duhriga ugu yaraan waa inuu shan iyo toban maalmood waa inuu gaaro afar maalmood duhri ma noqon karee salaaddii waxaa la leeyahay dadaal unbaad u tukanaysaye ma ansaxayso ilaahayna niyadaada ma dayacayo niyadaada ma dayacayee waxaa iska socday dhiiggii laakiin xoogaa kala go-a ku dhacay wuu kala go-ay muye muddadii shan iyo tobanka wixiiba ku dhex jira waa damulxayd mararka qaar yacni wuxuu samayn karaa fataraat ulinqidaac fataraat ulinqidaaca iman karoo kala go-i weynaa intaan la gaarin ayuu xoogaa hakad geli karaa dhiiggii maalan saddex maalmood iyadoo jooga ayaa qofku waxay arki kartaa meeshii oo nadiif meeshii haddayba nadiif tahay horta adigu iska dadaalo iska tuko meeshii hadday nadiif tahay soo qubayso wasayso iska tuko kabacdi waxaa dhici karta inuu sanba kugu soo laaban dhiiggaas oo ilaa muddadii yacni loogu talagalayba uu yacni iska gaaro duhrigu ayaa dhici karta oo shan iyo tobankii maalmood in dahaaradaadu ay gaarto ayaa dhici karta lacalla adigoo dadaalayay afar maalmood shan iyo shan maalmood ayaa daahir ahayd shan maalmood adigoo daahir ahaya dhiig isku aragta maxaan ogaanaynaa shan maalmood daahir ma noqon karti aqalu duhri khamsata cashara yowman marka dadaalkaagii ajri waad ka heli laakiin waxaa la leeyahay duhri kama yaraan karo shan iyo toban maalmood walaa xadda xad uma sugnaanin liakharihi akhari duhri daahir noqoshada kan ugu badan xad ma laha yacni sharcigu ma xadaynin islaantu inta ugu badan oo dhiiggu uu ka maqnaan karo maxaa yeele waxaa dhici karta islaantii sanad dhanba in wax dhiiga aysan arkin laba sano toban sano waxaa dhici karta wax dhiiga inaysan arkin walaa xadda liakharihi akhari duhri ijmaacan oo culimmada dhan sidaas way isku waafaqeen inuusan xad lahayn duhrigu faqad laa taxiidu almar'atu fii cumrihaa ilaa marata islaanta waxaa laga yaabaa cumrigeedoo dhanba hal mar in xayd ay isku aragto waqad laa taxiidu aslan weligeedba inaysan xaydina way dhici karta wa ghaalibuhu baqiyatu shahri bacda ghaalibi alxaydi assaabiq oo duhriga haalibkiisa wuxuu u badan yahay waa bisha inta ka dhiman oo bisha inta ka dhiman ulijeedada laga leeyahay waxaa weeye haddii xaydkii uu lix maalmood uu ka socday waa labaatan iyo afar maalmood hadduu xaydku toddoba maalmood uu ka socdana waa labaatan iyo saddex maalmood saas wa ghaalibuhu baqiyatu shahri bacda ghaalibi alxayd asaabiq walow idaradat hadday ku socoto caadatu imra'a islaan caadadeed bian taxiida inay xaysho duuna yowmin wa leyla habeen iyo maalin wax ka yar haddii la arko islaan xaydkeedu noqonayo maalin iyo habeen wax ka yar ow aktara ama wax ka badan min khamsata cashara yowman ama shan iyo toban maalmood wax ka badan dhiiggii uu ka socdo ow tadhuru ama ay daahir noqonayso duunahu duuna khamsata cashara yowman ama shan iyo toban maalmood wax ka yar ay daahir noqonayso lam yutabac dalik ma la raacayo islaantaa xukunkeeda falaa yuxkamu laguma xukumayo biannahu damu xayd dhiig xayd inuu yahay marba hadduu ka yaraadaba yowman wa leyla bal istixaadow waa dhig cudurow lianna baxha alawaliin culimmadii hore baaritaanka ay sameeyana atamu dhammaystiran wa awfaa isagaa kaamilnimo badan wa xumila damuhaa islaantaa dhiiggeeda waxaa lagu xambaari wa xamlu damihaa islaantaa dhiiggeeda in lagu xambaaro cala alfasaad ayaa owlaa ka habboon min kharqi alcaadati almustamira caado soo socotay iyo sharcigii in la khilaafo waxaa ka habboon iyada dhiiggeeda in la yidhaaho nidaamkiiyaa dhiiggaagu khilaafay waa damulfasaad faslun fi nifaasi wuxuu u fasal yahay nifaaska maadamaa sheekhu dhiiggii xaydka uu ka soo hadlay halkan wuxuu uga hadli dhiigga la yidhaaho nifaaska marka hore wuxuu rabaa inuu xadeeyo sheekha nifaas maxaa la yidhaha wa huwa dhiigga nifaasku addamu waa dhiig dhiiggaasoo alkhaariju isaguna soo baxa min qubuli lmar'a islaanta cawradeedu ka soo baxaa isaguna laakiin wuxuu uga duwan yahay isagu xaydkii wuxuu soo baxaa caqiba alwilaadati dhalidda ciribteedu yimaada intaas uga duwan yahay isagu yacni dhiigga nifaaska ma iman karo mana la arki karo islaantu iyadoon dhalin markii islaantu ay dhasho kabacdi dhiigga imanayo markaasa waxa weliba waxaa shardi ah yacni wilaada kaamila in la helo oo cunuggii kulligiis bannaanka u yimaado haddii tusaale ahaan cunuggii madaxii uu soo hormarsado intuu madaxii soo hormarsaday jirkiisiina inta kale carruurkii uu maqan yahay oo ilmogaleenkii raximkii uu ku jiro dhiigga soconaya cunugiioo madaxii bannaanka keenay dhiigga soconaya dhiiggaasi nifaas ma aha waa damulfasaad goormuu nifaas noqonaa markuu carruurkii cunuggii kulligiis uu ka wada yimaado islaamta kulligiis markuu ka soo aruuro bannaanku u yimaado markaas way ka bacdi dhiigga imanaya ayaa waxaa la leeyahay damu nifaas amaa xilliga foosha oo kale maalan fooshii xanuunkeedii mararka qaar waxaa dhici karaa in wax yimaadaan dheecaamo yimaadaan ama biyo ay shubmaayaan yimaadaan ama dhiig uu yimaadaan suurtagal ah dheecaamadaa shubmaaya xilliga foosha xanuunkeedu gabadha ay hayso waxaasoo dhan salaaddii ka celimayso salaaddii inay tukato waajib leannu dheecaamadan shubmaya iyo qoyaankan waxaa shubmaya waa damulfasaad damulfasaad weeye lama gaarin kii nifaaska ahaa kii nifaaska ahaa lama gaarin walidaalika islaamaha ilaa dad yar maahane intooda badan waxay sameeyaan xilliga foosha xanuunku hayo salaaddii maba tukadaan waxay lehin waxbaa naga socda war waxaa kaa soconaya nifaaskii ma aha waxaa kaa soconaya nifaas ma aha waa iska dheecaan iska caadi ah waxaa la dooni qofku maadaama ilaahay subxaanahu watacaala xaaladda ay u dhowdahay in xaaladda ay sii dadaasho xaaladda inay sii dadaashaa la doonayo ay soo astajoosto meeshana ay cubto oo cub iyo wax ay saarto markaa kabacdina weysaqaadkii salaaddii ay xidhiiriso sidaa inay ku tukato hadday istaag xataa ku tukan weyso fadhi fadhi hadday ku tukan weyso jeef inay ku tukato huwa damu alkhaariju min qubuli اlmar'ati caqiba alwilaada dhalidda ciribteedana soo baxa wa aqalu muddatihi muddati nifaas muddada nifaaska tan ugu yaraanta badan laxdatun milicsiw ilmilicsi ilmilicsi waa uga iman karaa oo nifaasku uu ku dhammaan karaa ilmilicsi bis hal mar oo ilmilicsi ah uu soo booday dhiiggii kabacdina waa istaagay hal mar uu ka soo booday kabacdina waa istaagay nifaasku saas uu noqon karaa ugu yaraan wa haalibuhaa haalibu muddati nifaas muddada nifaaska haalibkeedu arbacuuna afartan wey yowman min yowmin maalin ah laakiin haalibkiisu sida dumarka dhaqankooda u badan yahay waa afartan maalmood inuu socdo laakiin afartankaas maalmood yacni shardi ma aha mar walbaba waa haalibka mooye shardi ma ahanoo wuxuu iska noqon karaa ilbiriqsiyuu ku go'i karaa ilbiriqsiyuu nifaas ku go'in karaa walidaalika haddii yacni haweenaydii umusha ahayd shan iyo toban maalmood ama labaatan maalmood iyadoo joogtay haddii meeshii nadiif ay noqoto oo meeshiiba aysan waxba ka socanin inay tukatow maxaa yeel meesha waxaa la shardinaa inay nadiif noqoto markii la tajribeeyo oo meeshii la tajribeeyo inay nadiif tahay la ogaado waa in markaa qofku ay soo qubaysato inay ka qubaysato soo daahirsato soo weysaysato markaa kabacdi ay tukato amaa dumarka qaarkood waxay aaminsan yihiin afartankii ka sokaba inaan la tukanin markaasi waxay ku leeyihin afartankii ama ku jiraa see u tukadaaba salaada layska rabaa afartankii ka sokay salaada waxaa shardiya meeshii in nadiif ay noqoto bis laba maalmood kabacdiay nadiif noqon kartaa ilbiriqsi xataa nadiif ku noqon kartaa sida kitaabku noo sheegay ilbiriqsi ay meeshii nadiif ku noqon kartaa meeshii hadday nadiif noqoto waxba aysan soconaynin salaaddii waa waajib qofku inay tukato wa akharuhaa akharu muddati nifaas muddada nifaaska kan ugu badan situuna lixdan wey oo yowman min yowmin maalin ah lixdan maalmood ugu badnaan wey haddii lixdan iyo kow uu socdana maalinta maalinta lixdan iyo koowaad wamaa iyoladii kii zaada ka ziyaada calayha calaa tilka almudda muddadaa lixdanka maalmood ah wixii ka ziyaada fa damu fasaadin waa damu fasaad maalinta lixdan iyo koowaad islaantu salaaday bilaabi salaaday bilaabiyo meeshii yacni way soo astajoonee kabacdi meeshii way cubee waxaana waajib noqonaysa salaada iyo wasaqaadka inay xidhiiriso waa sidii xaydka aanu ku soo qaadanay oo kale faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro fii bayaani najaasati wa isaalatiha fii bayaani najaasati najaasta zuulinteedii najaasta caddaynteedii ayuu u fasal yahay iyo wa isaalatihaa isaalati najaasa najaasta zuulinteedii fasalkan wuxuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala inuu uga hadlo nijaase horta maxaa la yidhaha nijaasa waxaa la yidhaaho iyo habka loo zuuliyo maxaa yeelay nijaasada waa mustaqdar sharcan xagga sharciga sharcigu wuu qurumaystaahoo ma jecla nijaasada ilaahay wuxuu jecel yahay subxaanahu watacaala qofka muuminka ah an yakuuna daahiran xayan wa mayitan qofku intuu nool yahana inuu daahir yahay muuminka ah hadduu dhintana inuu daahir yahay oo waata sharcigu waajib ka dhigay qofku hadduu dhinto xataa in la dahiriyo oo loo astajeeyo oo loo weyse qaado oo loo qubeeyo wata sharcigu intaas waajib ka dhigay bian yalqa allaha daahiran isagoo daahira qofka muuminku si ilaahay uula kulmo in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay kuwa isdahira wuu jecel yahay dahaarada ilahay wuu jecel yahay najaasadana ilahay wuu necb yahay subxaanahu wa tacaala lidaalika najaasaadka barashadooda waa muhim maxaa yeele nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu soo maray laba qabri oo xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen laba qabriyuu soo maray nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir labadan qabri cadaabaa ku socda wuu yidhi mana lagu cadaabayo wax weyn waxay fududaysan jireen ayaa lagu cadaabayu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ama axaduhumaa fa kaana laa yastanzihu min albowl midkood kaadida iskama hubsan jirin uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam marka qofka najaasaadka hadduusan iska ilaalin waa sababun licadaabi alqabr waa sababaha keenaysa qofka qabriga in lagu cadaabo istanzihuu min albowl faina caamata cadaabi alqabri min albowl uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam kaadida iska hubiya maxaa yeele cadaabulqabriga wuxuu ku yimaadaa kaadida oon layska hubin marka qofka muuminkaa mar walbaba inuu isdahiro ayaa ilaahay jecel yahay subxaanahu wa tacaala alxayawaanaatu xayawaanaadka kulluhaa dhammaantood noocay doonaanba ha noqdaan daahiratun kuwa daahira wey wixiiba nafley ah wixii nafleyahoo xayawaana kulli waa daahir ila alkalba waalkhinsiira eyga iyo doofaarka ma ahan iyo wamaa iladii kii tawallada ka dhashay minhumaa min alkalbi waalkhinsiir eyga iyo doofaarka ka dhashay xaggoodii ow amase min axadihimaa ama labadooda midkood ka dhashay midkooduu ka dhashay maca xayawaanin daahir eygiya maalan xayawaan daahira maalan ari oo kale ayuu isticmaalay marka arigaas eygu wixii uu ka dhalay yulxaqu bilkelbi waxaa la haleeshiinaa eygaa la haleeshiina ee ma la haleeshiinayo arigii liannahu qaacido fiqhiya waxaa jirta dhehaysa alfarcu yatabicu akhasa abaweyhi farcu wuxuu raacaa labadiisa aabbe waa aabbahayo hooyada midka ugu liita ayuu raacaa faracu lidaalika haddii markaa eygii uu yacni ku boodo ama uu isticmaalo neef ari ah oo neefkii ariga cunug uu dhalo cunugaa uu dhalay neefka ariga waxaa la haleeshiinaa eygaa la haleeshiina oo nijaas wey maxaa yeelay alfarcu yatabicu akhasa abaweyhi farcu wuxuu raacaa aabbahay hooyada midka ugu liita eyga dhinaciisaa la xijin marka alxayawaanaatu xayawaanaadka kulluhaa dhammaantood daahiratun daahirun ila alkalba waalkhinsiir eyga iyo doofaarka iyo wamaa iladii kii tawallada minhumaa labadooda ka dhashay ow min axadihimaa ama midkood ka dhashay maahan wixii xayawaanoo nafleeya waa sidaas eygaas iyo doofaarka maana inta kale waa daahir ha noqdo wax yacni xayawaan ma'kuulu laxmi aw hayra ma'kuuli laxmi xayawaan hilibkiisa la cunayo ha noqdo sida arigii geelii iyo loodii yacni sagaaradii iyo diciidkii iyo wixii la mid a ama ha noqdo xayawaan hilibkiisa aan la cunayn sida dameerkii oo kale waa daahir wixiiba nafleya daahir weeye ilaa eygaas iyo doofaarka ma ahan waalmeytatu meytadii baktigii wixii baktiyeyna oo naftuba ay ka baxday kulluhaa kullu lmeyta wixii meytaahoo baktiyey kulligood najisatun nijaas wey marka meytada waxaa loola jeedaa azaa'ilatu alxayaat waa neefkii noloshu ka zuushay bigayri dakaatin sharciya iyadoo gowrac sharciya uusan ku dhicin bian lam tudkar aslan asal ahaan maba la gowricinba iskiisuu isaga dhintay waa bakti ow amase dukiyad waa la gowracay dakaatan hayra sharciya ama gowrac aan sharci ahayn ayaa ku dhacay ka dabiixati almajuusi nin gaal ahaa gowracay oo majuusi ah oo dabka caabudo qolada dabka caabudaa waxaa la yidhaha majuusiyiin qoladaas marka gaaladaasaa gowracday dee gowracooda wuxuu la mid yahay isagoon la gowricin oo kale waa bakti wey waxaas marka gowrac sharciga uusan ku dhicin oo isagu iska dhintay ama qof gaaluhu gowracay kulluhaa najisa wixiiba gowrac sharciyuhu usan ku dhicin oo baktiyey nijaas wey ila alaadamiya bini aadamka mahane iyo wasamaka malaygi mahane iyo waljaraada ayixi mahane saddexdaas maahane inta kale wixiiba meyto ahoo dhinta waa nijaas wey korkoodu nijaas wey wixii meyto ahoo dhinta korkooda nijaas weye saddexdan ma ahane ila alaadami bini aadamka hadduu dhinto ilaaha karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama bini aadamka ilaahay wuxuu yidhi waan karaamaynay waxaa la mid a wasamak malaygii isaguna waa la mid malayga dee ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye kullu maa laa yaciishu fi lbari min xayawaani اlbaxri yaa loola jeeda malaygan aan u naqaano keligiis ma aha malaygan midka aan u naqaano keliya ma ahane wax walba oo bariga aan ku noolaa karinaa loola jeedaa malay asamak sharcigu wuxuu u yaqaan wax walba oo bariga aan ku noolaan karin oo badda hadduu ka soo baxo naftu ka baxayso wixiiba baddaa noloshiisa ku xihan tahay hadduu isaguna uu yacni dhinto waa daahir daahir wey ayu lown midabkuu doono ha noqdo suuradduu doonana ha u yeesho walow calaa suurati alkhinziir wa suurati alkelbi xataa doofaar muuqaalkiisiiba ha noqdo ama un badda maahana meel kale ku noolaan karaa bis wey waa daahir wey wasamaka malaygii iyo waljaraada ayixii mahan maxaa yeelay xadiis waxaa jiray nebigeena sala allahu calayh wasalam uu ku yidhi uxilla lanaa meytataani waxaana xalaalna loo kaga dhigu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam laba meyd iyo wadamaani laba dhiig asamak waljaraax waljaraad ayaxa iyo malayga waalkebidu beerkii iyo wadixaal iyo beerka yarihii marka waxaa weye nebigeena sala allahu calayh wasalam laba meyduu tilmaamo xalaal laga dhigay waa ayixii iyo malaygii nebigu sala allahu calayh wasalam laba dhiigna wuu sheegay oo xalaala waa beerkii iyo beerka yaraha wa kullu maa shay kasta shaygaas oo kharaja ka soo baxa min asabiileyn wax kastaoo labada jid ka soo baxa waa jidka laga saxroodo iyo midka laga kaadiyo labadaa jid wax walba oo ka soo baxa najisu nijaasu wax walba oo labadaa jid ka yimaada nijaasu midabkuu doono ha lahaado xayawaankuu doonana ha ka yimaado walow xataa malaygiiba ha ka yimaado malaygii hadda aanu dhehaynay meytadiisu waa daahir aanu dhehaynay wixii labadiisa jid ka imaanaya nijaas wey walow malaygaas ha noqdo ayixiiba ha noqdo walow ma'kuulu laxmiba ha noqdo xayawaanaadka xataa hilibkooda la cuno ha noqdo sida geelii iyo arigii iyo loodii wixii iyagana ka yimaado meesha ay ka saxaroonayaan ama meesha ay ka kaadinayaan nijaas wey ila almaniya ila almaniya manidii mahan iyo wariixa neeftii maahane neeftii qofka gadaasha ka bixaysay ma ahane iyo walxasaa qaruurixi maahan dhagaxii qaruuruxa ahaa in lam yancaqid hadduusan ka samaysmin dhagaxa qaruuruxa ah min albawli kaadi inta aruurtay dhagax noqotay haddaysan ahayn taasi gooni wey muxuu ku yidhi sheekhu wax walba labada jid ka yimaada nijaas wey labada jid wax walbao ka yimaada meesha laga saxaroodo iyo meesha laga kaadiyo wixii ka yimaada kulli nijaas wey midabkay doonaan ha noqdaan waxay doonaanna ha noqdaan laakiin waxaa laga soo reebi saddex shay ila almaniya manida waxay ka timaadaa meesha laga kaadiyo maca daalika haddana waa daahir daahir waxaa kaloo laga soo reebi waa riixa riixa waa neefta dabada ka imanaysa neefta dabada ka imanaysa dabadii ka imaanee maca annaha daahira haddana waa daahir oo tusaale ahaan haddii maradii ay qoyan tahay oo kale qofkii maradii oo qoyan ayaa dabadiisii neef ka timid ma dhahayo neeftaasi qoyaankii taabato maradii waa iga nijaasoodo waa iska siibi ma dhahayo daahir wey neeftaasi walxasaa qaruurixii ma ahan dhagaxii qaruuraxa ahaa oo maalan ka yimid yacni meeshii qofku uu ka kaadinayay ayaa dhagax ka soo baxay dhagaxaasi isaguna yacni wuxuu noqonaa ma noqonayo nijaasu lasli wax asalkiisu nijaas yahay ma noqonayo bal waxaa la leeyahay waa mutanajis dhagax hadduu ka soo baxo meeshii aad ka kaadinaysay dhagax hadduu ka soo baxo waa mutanajis waa wax nijaasoobay oo haddii la dhaqo wuxuu aqbali karaa in la dahiriyo laakiin waxaa shardi ah in lam yancaqid hadduusan ka samaysmin min albawli waa hadduusan kaadi ka samaysmin amaa haddii yacni dabiib inta loo bandhigo oo dhakhtarku markaa uu sheego dhagaxani inuu yahay kaadi isu beddeshay dhagax kaadi isku beddeshay dhagax hadduu sidaa dabiibku sheego oo dhakhtarku uu sheego dhagaxaas markaa waa najis ulasli ee ma dhahayno haddii la mayro daahir u noqon markaa ma dhahayno marka la leeyahay haddii la mayro waa mutanajis oo daahir u iska noqon waa hadduusan noqonin dhagaxu kaadi samaysmantay oo dhagax isu beddeshay amaa haddii qofkii dabiibka ahay oo dhakhtarkii uu sheego oo uu yidhaaho dhagaxani wuxuu ka samaysmay kaadi de markaa waa najis eber boqol haddii la dhaqo ma daahir noqonayo ila alxasaa alkhaarija soo baxay caqiba albowl kaadida ciribteedii soo baxay ow macahu maca albowl ama kaadida la soo baxay fa daahir mutanajis kaasi waa daahir nijaasoobay lidukhuulihi fi ljamaadi almutaqadim ilaa wuxuu geli waxyaalaha jamaadaadka ah oo dhan waa iska daahir in lam yancaqid hadduusan ka samaysmin min albowl kaadi dhagax isu beddeshay hadduusan ahayn fain incaqada minhu min albowl hadduu kaadi ka samaysmay bian akhbara tabiibun cadlu dhakhtar caadilaha wuxuu sheegay biannahu muncaqidun inuu kaadi aruurtay uu yahay fa najisu caynin kaas markaa waa nijaasu cayn malaayiin haddaad goor dhaqdo daahir ma noqonayo والنجaaسaةu نajaasadii ثaلaaثaةu أqسaam sheekhu wuxuu ku yidhi najaasadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood mukhafafatun najaaso la fududeeyey wa muqalladatun iyo najaaso la adkeeyey wa mutawasidatun iyo nijaaso dhexdhexaada saddexdaasi najaasaadku ay u qaybsamaan falmukhafafatu najaasadii la fududeeyey bowlu sabiy waa sakiirka kaadidiisii aladii sakiirkaas oo lam yadcam aan quudan hayra labani caano wax aan ahayn aan quudan walam yabluqi alxawlayni laba sanana aan gaarin labadaa shardiyaa loo shardi waa inuu horta sabi yahay sabi la yidhi maxaa baxay asabiya gabadhiyaa baxday sabi waxaa loola jeedaa wiilka yarka ah inuu sabi yahay waa shardi waxaa kaloo shardi ah alladii lam yadcam hayra laban waxaan caano ahaynna inuusan quudan waa shardi haddii sabigii marka waxaan caano ahayn marka la leeyahay haddii afkii maalan cuntada loo gelgeliyo oo cunto af u gelgelinba maaragtaahay uu bilaabay kaadidiisi waxay la mid tahay dadka waaweyn kaadidooda waxaa shardiga alladii lam yadcam hayra laban haddii khayra laban marka la leeyahay wixii daawo ah gooni wey marka la leeyahay afka haddii wax gelgelin loo bilaabo kaadidiisi waxay la mid tahay kaadida dadka waaweyn waa haddii wixii daawo ah gooni wey maalan haddii sharoobo la siiyo daawo loola jeedo taasi dhib keeni mayso kaadidiisi waxay iska noqoneen mukhafafa nijaasa mukhafafa iska noqon ama malabaa la siiyey oo kale malabaa la siiyey liajli dawaa ama taxniigaa loo sameeyey taxniig ayaa loo sameeyey ilmuhu markay dhashaan waxaa sunnaa in qof saalix oo caabid ee ahlu khayr ah candhuuftiisii markaa intuu u calaliyo timir iyo wax la mida oo ciridka markaa loogu tiro iyo faruuryaha loo marmariyo ayaa sunno ah taxniiggaasaa loo sameeyey taxniiggaas loo sameeyo faruuryaha loo marmarinayey isaguna dhib keeni maayo kaadidiisii waa mukhafafa nijaasa mukhafafa sharoobadan dhib keenaynin malabku dhib keeni maayo biqasdi dawaa haddii loola jeedo daawo loo siiyo taxniigiiyaan dhib keenaynin waxa dhibka keenaya waxaa weeye litaqadi litaqadi yacni quud ahaan iyo nafaqo wixii haddii loo siiyo quud ahaan iyo nafaqo qaadasho haddii wixii loo siiyo kaadidiisi markaa waxay noqonee dadka waaweyn xukumkooda waxaa kaloo shardi ah walam yabluqi alxawleyn laba sano inuusan gaarinna waa shardi ama hadduu laba sano gaaro kaadidiisu waxay la mid tahay dadka waaweyn wayadhuru maxalluhaa maxalu najaasati almukhafafa najaasada mukhafafada ah maxalkeedu wuxuu ku daahir noqdaa birashi ilmaa biyaha rushaynteedu calayhi cala almaxalli maxalka dushiisa biyihii lagu rusheeyo biyihii lagu rusheeyo oo yacni ulajeeddada waxaa weeye bian yarusha calayhi maxalkii waa inuu ku rusheeyo maa yacumuhu wax kala gaara waxaa la doonaya laba dhibcood iyo saddex dhibcood inaad meeshii ku firfirdhiso ma aha biyo kala gaari karaw oo meeshii intii kaadidu ay ku dhacday oo dhan biyuhu inay kala gaaraan waa shar maa yacumuhu wayaqmuruhu maxalkii dabooli kara bilaa sayalaan shardi ma aha biyihii inay daataanoo biyo weyn oo dhulka ku daadanaya inay gaaraan shardi ma aha laakiin waxaa shardi ah maxalkii inay kala gaaraan oo ay camimaan waalmuqalladatu najaasadii la adkeeyey najaasatu lkelbi waalkhinsiir ey iyo doofaar nijaasadoodii wey nijaasada sharcigu ku tilmaamay muqallada waa eyga iyo doofaarka nijaasadooda iyo wa farci axadihimaa labadaas midkood midkaas faraciisi walaa yadhuru maxalluhaa nijaasada muqalladadaa eyga iyo doofaarka nijaasadooda maxalkeedu ma daahir noqdo ilaa biqaslihi maxalka dhaqiddiisa maahane sabca maraat toddoba goor in la dhaqo maahan ixdaahunna toddobadaa middoodna mamsuujatun waxaa lagu qasaa bituraabi carro turaabkaasoo addahuuri ee wax dahira nijaasada muqalladada ah xukunkeedii iyo sharcigeediiu sheekhu kuu sheego muqallado waxaa la yidhaahu ku yidhi nijaasatu lkelbi waalkhinsiir eyga iyo doofaarka nijaasadooda waa nijaasa muqallada muqallada waxaa loogu tilmaamaya waxaa weeye xukumka sharciga ayaa aad u adkeeyey nijaasadooda walidaalika sheekhu wuxuu ku yidhi nijaasada eyga iyo doofaarku kuma daahir noqon karto ilaa bigaslihi gasli اlmaxalli sabca maraat ilaa maxalkaas in la dhaqo maahane toddoba goor toddoba goor ka yar haddii la dhaqo ma daahir noqonayo ixdaahunna ixda sabci toddobada midkoodna mamsuujatun waxaa lagu qasaa bituraabi caro turaabkaasoo addahuuri ee wax dahira waxaa kaloo shardiga toddobada mid ka mid ah in lagu qaso caro waa shardi weliba caradaasi shardi weeyo saabuun booskeedii ma geli karto haddaad tidhaaho carradii intaan iska dhaafo saabuunaa la helay iyo shaambaa la helay iyo oomaa la helay iyo kuwaasaan booskii carrada gelina marka haddii aad tidhaahid ma ansixayso leannu sharciga nusuustiisa in la raaco waajibu nabigu sala allahu calayhi wasalam wacafiruuhunna ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wacafiruuhunna cafiruuhunna carreeyow wacafiruuhunna waa riwaayatu muslim fii saxiixi marka carradaas in la isticmaalo waajibu laakiin marka carrada la isticmaalayo goormow haddii nijaasatlkelbi walkhinsiir aysan ku dhicin meel carro ah ama maalan gurigii oo kale gurigiiuu kaaga kaadiyey gurigii meel carro ah ayuu eygii kaaga kaadiyey markaas meeshaas oo kale maxaad samayn dee carro inta raadisid ma dhehaysid carran ku qasi markaa meesha iyadaaba carro iska ah markaas meeshu hadday carro tahay waad dhaqi toddobadii gooraad dhaqi carradii la rabay oo meesha yacnii in lagu qaso la rabana waxaa looga kaaftoomi makaankii isagaaba carraysanba carro ah marka waxaa shardiga mar walbaba fii kayri ardin turaabiya meeshu inaysan carro ahayn nijaasowday ayaa shardi ah marka la leeyahay carraha lagu qaso waalmutawasidatu nijaastii dhexdhexaadka ahaydna baqiyatu najaasaati najaasaadka kale baaqigoodii nijaasaadkii aanu soo marnay waxaan soo marnay nijaasa mukhafafa oo bowlu sabi ahayd iyo nijaase la yidhaha muqallada nijaasadii eyga iyo doofaarka wixii ka soo haray ayaa waxaa la yidhaha mutawasida wayadhuru maxaluhaa maxalu najaasati almutawasida najaasada mutawasidada ah maxalkeedu wuxuu ku daahir noqdaa bijarayaani ilmaa'i biyaha ku dureersigoodii calayhi maxalka dushiisa lagu dureeriyo maratan waaxida hal mar biyo haddii meeshii lagu dureeriyo bisow laakiin biyihii marka la leeyahay hal mar haddii lagu dureeriyo hal mar haddii lagu dureeriyo way ku filan tahay marka la leeyahay waa haddii nijaasada maxalkeeda aysan ahayn dacmi walaa lownun walaa riix waa meeshii nijaasadii haddaysan wax midaba iyo wax dhadhana iyo wax ura haddaysan nijaasadii lahayn nijaasadii waa iska xukmiya nijaasadii markaasoo kale waxaa la yidhaha nijaasa xukmiya haddii nijaasadu xukmiye ay tahay oo wax midaba iyo wax dhadhana iyo wax aragtiya iyo wax dhadhan midna aysan lahayn hal maroo biyihii meeshii lagu shubo ayaa ku filan wa maxalu اliktifaa kaaftoomidda maxalkeeda bimaayi ladii kiina lagu kaaftoomayo dukira la sheegay waxa la soo sheegay marka lagu kaaftoomayo fi اhalaaثati saddexdana lagu soo sheegay alaqsaami ee qaybaha ah saddexda qaybood waa qaybihii nijaasadii mukhafafadii iyo muqalladadii iyo mutawasidadii marka la leeyahay sidaasaa lagu kaaftoomayo habka aan soo marnay ayaa loo dhaqi marka la leeyahay waxaa shardi ah in lam yakun lilnijaasati haddii nijaasadii jirmun jirmi haddaysan nijaasadii lahayn walaa dacmun dhadhanna uusan u ahaanin walaa lownun midabna uusan u ahaanin walaa riixun urna uusan u ahaanin wahiya nijaasadaas aan dhadhan lahayn jirmi lahayn ur aan lahayn almusamaatu waa midda lagu magacaabo bilxukmiyati waa midda lagu magacaabo xukmiyo xukmiyo midda la yidhaha taas oo marka la leeyahay nijaasadii mukhafafadii ahayd iyo tii mutawasidada hadda aanu soo marnay iyo nijaasatulkelbi waalkhinsiir markii aan leenahay sidii hadda la soo marayaa loo daahirin waa nijaasadu hadday xukmiyo tahay oo wax ura iyo wax midaba iyo wax jirmi ah midna aysan lahayn haddii laakiin nijaasadii muqalladada ahayd ama mutawasidadii ama mukhafafadii hadday nijaasadii ay leedahay midab dhadhan ay leedahay ur ay leedahay see la yeeli fain kaana lahaa nijaasadii daalika almadkuur waxaa la soo sheegay nijaasadu hadday u ahaadaan oo madkuur maxaa loola jeedaa min aljirmi waاطacmi waallowni waariix nijaasadii hadday ur leedahay midab ay leedahay jirmi ay leedahay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa bilcayniyati biاlnajaasati alcayniya wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa bilcayniya biاlnajaasati alcayniya nijaaso cayniyaha markaa lagu magacaabaahe falaa tadhuru markaas ma daahir noqonayso bimaa iladii kii kuma daahir noqonayso dukira lasoo sheegay sidii lasoo sheegay kuma daahir noqonayso ilaa bacda zawaali اljirmi jirmiga zuulintiisa ka bacdi maahane aw ilwasfi ama tilmaanta zuulinteedii ka bacdi maahane oo tilmaanta maxaa loola jeedaa min aلطacmi wاllawni wاlriix nijaasadii haddayba ur leedahay oo dhadhan ay leedahay oo jirmi ay leedahay horta marka hore zuuli markaad zuuliso markaas ka bacdi weeye marka lagu leeyahay biyaha ama ku dureeri haddii ay maaragtaa yani nijaasadii ama markaa ka bacdi lagu leeyahay toddoba goor dhaq markaas ka bacdi weeye markaad cayntii zuuliso cayntii markaad zuuliso oo midabkii aad zuuliso oo urkii aad zuuliso oo dhadhankii aad zuuliso markaas ka bacdi weeye marka la leeyahay toddoba goor markaa ka bacdi hala dhaqo fa in tacadara hadduu adkaado zawaaluljirmi aw iriixi zawaaluljirmi meeshan hadda kitaabku uu leeyahay kutubta kale cibaaradoodu way ka duwantay kutubta kale waaweyn waxay cabiraan fain tacdara hadduu adkaado zawaalu lawni saasaanu ku saxayna fain tacadara hadduu adkaado zawaalu maxaa yeeley zawaaluljirmi haddii lagu wado yacni laa yumkin an yatacadara zawaaluljirmi suurtagal ma aha inuu cuslaado jirmi nijaasadeeda in la suuliyo maba dhici kartaba nijaasada wax jirmi leh mar walba waa la suulin karaa marka waxaa shardiga mar walbaba fain tacadara hadduu cuslaado zawaalu lownan ku bedelayna zawaalu lowni midabka zuulintiisii maxaa yeele jirmiga mar walbaba waa la suulin karaa waxa cuslaanaya waa midabka ama urka fain tacadara hadduu adkaado zawaalu lowni saasaan ku saxaynaa marka zawaalu lowni midabka zuulintiisii hadduu adkaado aw iriixi aw zawaalu riix ama urkii zuulintiisii hadduu cuslaado cufiya waa layska cafin canhu can ilmutacadir wixii cuslaaday sharcigu waa cafiyaa wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj diinta ilaahay culays kama dhigin oo wuxuu sheekhu ku leeyahay raximahu اllahu tacaala maradii sidaad u mayraysay waad dadaashay waad dhaqday waad xoqtay si kasta nijaasadii waad u xoqtay midabkiiyaad baabi'in weysay waxaad baabi'in weysay midabkii maalan dhiiguu meesha ahaa midabkii guduudkii weli waa kaasii hor muuqdaa waad xoqtay si kasta waad u xoqtay wax walba waad ku zuulisay weli midabkii wuu saaran yahay haddii aad dadaashay oo dadaal ka bacdi uu cuslaaday midabkii in la zuuliyo sheekhu wuxuu ku yidhi cufiya canhu can ilmutacadir wixii cuslaaday sharcigu waa cafiyey macfi wey markaas maradiiba marka nijaasadii midabkeedii uu ka muuqdo ayaa kuu bannaan salaaddii inaad ku tukato maxaa yeele waa mutacadiro waa la zuulin waayo waxaa la mid a riixdii urkii si kasta waa laga baabi'in waayo si kasta haddaad yeeshay waad xoqtay wax kasta waad ku xoqday waa la baabi'in waayo cufiya canhu haddana isagana waa la iska cafin laakiin sheekha wuxuu keenay aw oo wuxuu yidhi fain tacadara zawaalu lowni aw amase alriixi zawaal ariix awdaasi waxay ka tarjumi haddii labadoodiiba ay baaqi yihiin ma la cafinayo marka oo maalan labada maxaa loola jeedaa midabkii iyo urkii midabkii iyo urkii meeshii baaqii ku yihi markaasi lama cafinayo maxaa yale nijaasadii markaas uu xoogay leedahay nijaasadii marba haddii midabkiina baaqi yahay urkiina labadoodiiba ay baaqi yihiin nijaasadii awooday leedahay marada laguma tukan karo waa inaad ku dadaasho sidii uun ugu yaraan hal xabo aad u zuulin lahayd kala reeb labadooda ugu yaraan hal xabo sidaad u kala reebi lahayd uun ku dadaal ugu yaraan labadooda hadday baaqi noqdaan waa inaad dadaasho hal xabo ugu yaraan aada zuuliso waxaa kaloo sheekha uusan ka hadlin haddii meeshii uu ku baaqi noqdo dacmigii dhadhankii dhadhankii nijaasadii hadduu baaqi yahay see la yeeli taas kitaabku ma sheegin kamana hadlin maxaa yeele waxaa weeye haddii uu baaqi noqdo dacmigu isagana lama cafinayo maxaa yeele dacmiga wuxuu aad u tusiyaa baqaa'u nijaasa yacni baqaa'u dacmi yadullu calaa baqaa'i nijaasa dacmiga baaqi noqoshadiisa wuxuu ku tusinaa nijaasadii weli inay baaqi tahay idan marka dacmigaas isaguna lama cafinayo waa in dacmiga la zuuliyo amaa riixda riixda zuulinteedii ama midabka zuulintiisii hadduu cuslaado labadaa midkood sharcigu uu cafiyey الله سبحانه وتعالى